بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنقول حشرني كتاب التوحيد عشر كانوا عشر كافرتنا يكو waxaanu ku sharaxaynaa qeybtii labaad baabka toddobaad baabkii uu shiikhuu baabeeyey baabu maa jaa fi ruqa watamaayim laba xadiid ayaynu soo sharaxnay waxaa inoogu dambeeyey xadiidka cabdullahi ibn mascuud ina aruqa watamaa'ima watiwala shirkun iyo tacriiftii uu shiikhu ka bixiyey uma qaala sheikhu raximah llahu tacaala waa musanifkee waxa uu yidhi wacan cabdillaahi bni cukaym marfuucan mar haddii la yidhaha marfuucan ay nebiga isagoo la gaarsiinaya weeye ay rufica cala nabiyi sala alla ly salam man tacallaqa shay-an wukila ilayh qofkii wax maaragtay qalbigiisa ku xira oo niyaddiisa iyo qalbigiisa shaygaa inuu caafimaad ka helayo inuu wax tarayo qalbigiisa ku xira wukila ilayhi waa loo tala saaraa oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala qofkaas waxa uu isagu ictiqaaday unbaa loo daayaa bal inay wax taraanayeen kale marka qof ilaahay garabkiisa ka baxay ayuu noqonayaa markaan ilaahay maaragtay sababtoo ilaahay ma uu tala saaran ee waxa uu qalbigiisii niyaddiisii ku xiray oo tala saarsaday wax kale sida qardhaasta iyo wixii la mid ah xadiidkan imaam axmed ayaa warinaya abu daawuud iyo waa xadiid xasan bay culummadu ka dhigaan waayo sababtu waxa weeye xasan buu ka dhigaya sheekh albani raximah allahu tacaala wakayru cabdullaahi ibnu cukaym sida xaafid ibnu xajar uu soo guuriyey waxa weeye imaamulbukhaarina uu dhahayo imaamulbukhaari waxa uu yidhi lahu ru'ya ru'yo ayuu leeyahay oo wuu arkay nebiga calayhi salaatu wassalaam umana sugnaanin simaac laysa lahu simaac macnaha uma ayna sugnaanin inuu nebiga wax ka maqlay marka culummada qaar waxay leeyihiin waa rag baaba taabiciinta ku tiriyey waa nin hiqaah laakiin nebiga wuu arkay ayaa la yidhi laakiin waxba kama uu maqal calaa kulli xaal xadiidka culummadu xasan bay ka dhigeen oo sida sheekh albaani raximah allahu tacaala xasan bay ka dhigayaan waxa uuna leeyahay dee waxa shawaahid badan oo waxa weeye axaadiidtii hore inoo soo hormartay ayaa tilmaamaysay man tacalaqa shay-an ukila ilayhi xadiidka labaad waxa uu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala wacan can ruwayfic ruwayfic waa raafic oo la taskhiiriyey weeye wa can ruwayfic waa saxaabi weeye ayaa qaala waxa uu yidhi nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam yaa ruwayfic lacalla alxayaata satatuulu bika waxaa laga yaabaa noloshu inay kula dheeraato ood muddo dheer noolaatid macnaha cumri dheer inaad noolaatid ood wax badan iga dembaysid waana siduu nebigu u tilmaamay noqoto wax badan buu ka dembeeyey lacala alxayaata satatuulu bika fa akhbir innaas dardaarankaanuu siiyey fa akhbir innaas dadka waxaad uga warantaay oo u sheegtaa anna man caqada lixyatahu qofka garkiisa gungunta ninka garkiisa gungunta aw taqallada biqilaadatin min watar ama waxa weye qilaadada watarkaa qoorta ku xirta ama xoolaha qoorta ugu xira ow istanjaa birajiici daabatin ama ku istijooda saalada xoolaha daaba xayawaanka o dhan baa la yidhahdaa ama waxaa la isticmaalayo xoolahaba ah ow cadmin ama laf ay laftaa xoolaha fa ina muxamedan bari'u minhu nebi maxamed beri buu ka yahay imaamu axmed iyo imaamu tirmidi iyo baa warinayaa waa xadiis saxiixa oo waxa weeye waa saxiixiyeen culummadu sunan tirmidi iyo ayuu ku saxiixiyey sheekh albaan raximah allahu tacaala s- shawaahid buu leeyahay oo waxa weeye way saxiixeen inkastoo uu ku jira bay yidhaahdeen sanadkiisa cabdullaahi bn lahiica laakiin waxa weeye shaahid kale buu leeyahay oo lagu saxiixiyey haddaba xadiidkan wuxuu yidhi nabiga calayhi salatu salaam ninkaas ayuu u dardaarmay saxaabiga oo ruwayfic lacala alxayaata satadulu bika waxaa la yidhi noloshiisa aad bay u dhirato ilaa lixdimaadkii buu dhintay oo waxa weeye muddo badan buu nebiga ka dambeeyey calayhi salaatu wassalaam ayuu ka dambeeyey marka halkaa culammada waxay ka qaateen waa calamu min aclaami nubuwa sida shaarixuba uu keenayo waayo sidii nebigu u sheegay ayay noqotay oo muddo dheer buu noolaa wax cilmi qeyba nebigu markuu sheego waa amaara ku tusaysa nebinimadiisa oo ilaah baa u waxyoonaya qowluhu marka uu yidhi fa akhbir innaasa dadka uga warran oo u sheeg khabarkaasi keligii kuma eka waa amar la amray inuu dadka uga warramo walamru yadullu cala alwujuub bal waxa ay tilmaamayaa shaarixu oo maaragtay fatxulmajiidka iyo markuu sharaxayo waxau tilmaamayaa ama culummada dhan ba ay tilmaamaan amarkaani keligii waajib kuma aha ee waxa weeye qof kasta oo cilmi yeeshay inay arrintaasi bannaanayn cilmi u yeeshay waajib bay ku tahay inuu dadka gaarsiiyo fa akhbir innaasa anna man caqada lixyatahu garka qofka gungunta garka asalkiisa waa ragga ragga ayaa garka leh ee dumar gar ma leh garkana asalkiisu in la daayo oo aan la xiirin weeye waajibku sida nabiga calayhi salaatu salaam uu amray in la xiirana waa xaaraam sida madaahib alarbaca oo dhan ay qabaan in la xiiraa ma bannaana waayo nebigaa amray udriku lixa wargarka iska daaya shaarbadana xiira biyo nebiga calayhi salatu salaam imaamu dahabina alkabaa'ir buu ku tiriyey in garka la xiiro kitaabkiisa alkabaa'ir haddaba marka raggii qaar waxaa jira baa lay garkooda gunguntaya maxaa loo guntayaa marka macnaha loo guntayaa muxuu yahay culammada qaar waxay yidhaahdeen kibir bay u gungunti jireen kibir iyo isla weynan oo garka intay duuduubaan nin geesiya ha lagu yidhaahdo oo loo soo dhowaan karin oo kibir iyo isla weynan ayay u samayn jireen waa sida hadda ay sameeyaan kuwa jamhadeeye oo timaha iyo raamaysta oo waxa weeye markaas isla weynan iyo kibir timaha raamaysanaya ama garka raamaynaya taa waa lagu fasiray qaarna waxay yidhaahdeen maya waxaa laga wadaa macnaha arrintaasi waa taxriimo macnaha waxay samayn jireen inay sida ti- u tidcaan dumarka iyo u- u gunguntaano waxaasay samayn jireen wax dhool calaa kulli xaal garka in la gunguntaa ma bannaana waa arrin xaaraama wey laakiin macalshaahidku waa halkan ee, aw taqallada biqalaadati min watar qofkii waxa weeye qilaadada watarka aynu soo sharaxnay qofkii xoolaha ku xirta oo waxa weeye ama qoorta ku xirta ta- oo ka raadiya markaas tabaruk iyo barakaysi iyo inay il celinayso taas weeye amaa qowluhu ou istanjaa birajiici daabatin rajiic waa saalada weeye rajiic daaba waa saalada xayawaanka xoolaha waxaa iyadana loo diiday oo cadmin iyo labadaba waxaa loo diiday ee, xadiid baa caddeeyey xadiidka cabdullahi bin mascuud oo imaamu muslim ay wariyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi saalada xoolaha xoolahan innagu aynu cunno saaladooda iyo lafaha hilibka aynu ka cunno waa zaadu ikhwaanukum min aljin zaad baa looga dhigay oo nebiga markay jinku rumeeyeen intii mu'miniintaa nebiga u yimaadeen baahi bay sheegteen waxaa la yidhi laf kasta oo muslimiintu gowra neef kasta oo gowracaan markay hilibka ka cunaan idinkana waxaa laydiin saarayaa hilibkii saaraayoo kale kaasaad cunaysaan markaa sidaa daraaddeed lafaha marka lama najaaseeyo oo suuliyada iyo in lagu qubaa ma bannaana waa in meel gaara la dhigaa markaas iyagiibaa hilib ilaahay u saaraya xoolihiinnana saalada ay xoolahu dhigaan muslimiintu ayaa naq u noqonaya oo ay daaqayaan idan marka ha ka najaasaynina la yidhioo ha ku istijoonnina taas weeye sida saxiixa waa jiraan fuqahada qaar wax kale iyo najaaso yeeshe laakiin sida saxiixa oo xadiidka raajixa xadiidkaas saxiixa tilmaamaya marka yaa laga najaasayn waayo wa qowluhu ina muxamadan beri'un minhu beri'a minhu nebi maxamed waa ka beri noqday buu yidhi qofkaas nebigu waa ka tabarru'ay macnuhu waxa weeye ma aha dariiqii nebiga calayhi salaatu salaam kuma taagna dariiqii nebiga wuu khilaafay caqiidadii iyo wixii la amray dhinac buu ka maray sidaa daraaddeed hadyigii nebiga kuma taagna waxay la mid tahay faman raqiba can sunnatii falaysa minii marka hadduu raqbatan canhu nicitaan uu nacayo oo axaadiistii isagoo garanaya uu iska nacana waa khatar haddii laakiin itibaaculhawa iyo waxa uu sameeyo markaa waxa weye waa dembi khalad buu ku dhacay khilaafu sunna ayuu la yimid dariiqii nebigana ka leex marka mawdicu shaahidku xadiidka waxa weeye qilaadada uu meesha u keenay waxa uu yidhi waa can saciid ibni jubayrin laba athar buu marka ku darayaa labadaa laba xadiid bay ahaayeen labadaba saxiixa laba athar buu ku darayaa oo waxa weeye uu keenaya waxa uu yidhi waa can saciid ibni jubayrin waa taabici waa ardadii cabdullaahi ibni cabaas weeye waatuu xajaaj ibnu yuusuf uu dili jiray waa min almufasiriin waxa uu yidhi saciid ibnu jubayr isaga ayuu maw ku yahay maqduuc oo isaguu ku eg oo mawquuf weeye isaga ku eg waa taabici marka taabiciga aharkiisa aan sanad lahayn maqduuc baa la yidhaahdaa oo isaguu ku eg yahay waay waa qowl isaguu yidhi waay waxa uu yidhi man qadaca qofkii ka gooya tamiimatan qardhaas min insaanin kaana ka cidli raqaba ey wuxuu helayaa ajarka iyo thawaabta uu helo qofkii qof xoreeyey rawaahu wakiic buu yidhi waxaa wariyey wakiic wakiic waa shaykhu imaamu shaafici weeye haa wakiic waatuu dhahaye wakiic shakowtu ilaa wakiicin min suui xifdi fa arshadanii ilaa tarki lmacaasi gabaygii imaamu shaafici raximah allahu tacaala idan marka wakiic ibnu jaraax weeye waa shaykhii imaamu shaafici musnad buu leeyahay isagaa warinaya marka aharkani waa mawquuf saciid ibnu jabayr buu mawquuf ku yahay saciid ibnu jabayrna waa taabici marka waa maqduuc xukum laga qaadanaya marka oo loo deliishanaya ma jiro waa qowl uu isagu yidhi waayo qowl saxaabina ma aha oo hadduu qowl saxaabi ahaan lahaa waxaynu odhan lahayn lahu xukmu rafci oo waxa weye haddii saxaabigu uu qowl wax fadwoodo oo xukum sheego aan ra'yina suurtagal ka ahayn iyo ijtihaad oo aakhire iyo ajar uu ka sheekeeyo inuu nebiga ka maqnaa lagu xambaaraa laakiin taabiciga hadduuna sanad lahayn isagaa lagu ekaysiinaya waxba laga qaadan mayo qaala sheikhu waxau yidhi walahu ay wakiic sidoo kale waxa uu wariyey athar kale oo uu ka wariyey can ibraahim annakhaci waa ibraahim ibna yasiid annakhaci waa min sakaari taabiciin sikaari taabiciin weeye laakiin waa min fuqahaa'i taabiciin buu noqday waa ibraahim ibnu yaziid annakhaci waa ardadii cabdullahi ibni cabaas asxaabu cabdullahi ibni cabaas raggaa wey cabdullahi ibni mascuud cafwan waa reer kuufa waxa uu yidhi kaanuu yakrahuuna marka kaanuu waxay yidhaahdeen shuraaxdu waxay ku dhacaysaa asxaabu cabdullaahi ibnu mascuud sida calqama iyo raggii maaragtay eh, cabdullaahi ibnu mascuud masruuq iyo raggii taabiciintii waaweynaa oo cabdullaahi ibnu mascuud wax ka qaatay ayuu u jeedaa leannahu isagu min sigaari taabiciin buu ahaa marka waxa uu yidhi kaanuu yakrahuuna asxaabu cabdullaahi ibnu mascuud waxay karaasan jireen atamaa'ima tamaa'imta min alqur'aani wa kayriha ama qur'aan ha lagu qoraa ama kayrkeedba ha noqotee waa karaasadeen maay ogolayn waayo cabdullaahi ibnu mascuud baa nahiyey oo aan ogolayn oo waynu soo marnay ha aharkaana waxa weeye waa ibraahim annakhaci ayaa waxa weeye sidaa tilmaamay oo saa uuriyey wakiic baana warinaya ha waa sugan yahay haddaba markaa khulaasatlqowl labadan athar iyo labadaa xadiisu inoo keenay iyo labadii xadiisu horeba kulligood waxayna tusayaan inayna bannaanayn waxaan qardhaasta la yidhaahdo ama qoorta waxa loogu xirayo xoolaha waxaasoo dhan ma bannaana ciyaal baan lagu xirayn xoolaan lagu xirayn waxaasoo dhan waxba ma taraan nebigu wuxuu ina baray calayhi salaatu wasalaam adkaarta saxiixa ah acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaq inaynu akhrisanno adkaarta isku akhrino mucawadateynka aynu akhrisanno adkaaru sabaax walmasaa la akhristo shayaadiinta ilaahay laga magan galo ilaahay la tala saarsado amaa waxaan kale oo dhan in la isku mashquuliyaa wax saxa ma aha markaa khayrulhadyi hadyu nabiy sala allahu calay wasalam nebi maxamed dariiqiisa in la raaco caqiidatan wa cibaadatan wa camalan kulli in nebiga lagu raaco ayaa waajiba oo waxaan kaloo dhan la iska daayo marka insha allahu tabaaraka wa tacaala masaa-isha gaar baan ka dhigaynaa oo halkaa ayaynu axaadiida kaga gudbaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin